Tallaalka waliba waa habkanka weltarka badan ee ka horseeda ugaca bogyada sida dabaylaha, hilmasada, iyo cudurrada haansho walibana uu muhiimanaya horumarinta caafimaadka guud. Qaadashada tallaalka waliba faa'iidooyin eedan badan leh bulshada, gaar ahaan dadka nugul sida awlaada yaryar, dadka da'da ah, iyo hab-dhisidda difaaca oo liidata. Waxaana ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Dobley iyo waliba faahfaahin ku biirina muhiimada uu leeyahay tallaalka iyo waqtiyada habboon ee la tallaali karo awlaadaha.
anigu magacayga waa maxamed cabdulaahi muhiimadiisa wax la soo koobi karaa ma aha muhiimad aad iyo aad u ballaaran uu leeyahay haddii cid walbaba la tallaala oo meel walbaba laga tallaalo waxay noqonaysaa in oo cudurkii markaa horta uu dabar go'o cudurka nooca oo dilaaga ah oo qaabka ah oo bulshada dhibaatada intaa la eg gaarsiinaya tallaalkiisa marka muhiimadiisa waxaa waaya mid hamigeeda leh waaya oo in loo feejignaado loo tallaalo ciyaalka ay u baahan yihiin marka saas aaweed maadaama wixii aysan wax daawo le ahayn in la tallaalo cunugii ayaa muhiimad eh marka tallaalka aad arkaysidna waa cunugan cudurkiiba ku dhicin tallaal la-aanta halisteeda ay leedahay waad ogtihiin cudurrada aan la tallaalin dadka aan cudurrada laga tallaalin halistay leeyihiin iflaweysadii t v tetanadii waxyaalahaas shan bita bita ala vaccination baa la waa shan uu ka kooban yahay marka shantaas injection vaccine oo ilmaha la siinayo shan cudur buu ka difaacaya marka waa aad wax muhiim uga weliba ilmaheena soo korayo haddaa waddankeenu qaalo iska yaryahay xaafaadku iska liito environmentku iska yahay waa qeyb weyn marka waxaan kula talinayaa bulshada soomaalida inay ilmahooda ay tallaalaan markuu dhasho ilaa iyo shan sano intuu gaarayo isagoo grade stage kala duwan maraya waxaa dhici karta caawa cunug markuu dhasho wuxuu u baahan yahay tallaal khaasa afartanka markuu gaaro tallaal khaasa sagaal bilood markuu gaaro tallaal khaasa inay sidaas u wadaan uga taxadiraan ilmahooda waxaa la ogaaday ilmaba ilmuhu ka tallaal wanaagsan yahay ama ka tallaala yahay inuu ka cudur sida bada yar yahay ama xanuunadu kaga yar yihiinba ay ku dhacayaan waaba la ogaaday marka waa arrin muhiim ah oo raba inay bulshadu ka faaidaysto tallaalkiina wuu yaallaa oo meel kastoo goob caafimaad ama m c h ama istaaladka waa wax laga heli karo